maxamed waad mahadsan tahay inaad fursadda ay siisay adiga iyo laanta v o a af soomaaliga runtii markaaad fiiriso arrintan hadda soo sbonsata sboonaatay maraykanka waa arrin cajiiba nager waa istraatiiji waddan istraatiiji u ahaa wadamada reer galbeedka waddan uraniumka qani ku ahaa faransiiska sidoo kale u ahaa baska wadamada west africa ama galbeedka africa sidoo kale waa waddan intii dambe la dagaalanka argixisada iyo nimanka islaamiyiinta oo west africa ilaa mali looga dagaalamaya xarun u ahayd oo maraykanku xaruntiisa ahayd marka runtii wadamada west africanka laftoodu concern bay arrintan ka muujiyeen deg dega sudan ku timid sidoo kale waxaa cabulaac laga muujinayaa sidoo kale go-aanka maraykan kasoo baxay laftiisu inuu ka baxo marka wadamadii runtood laftoodiiba ku riday argagax oo wadamo badan baa concern ka muujinaya sidoo kale activities badan oo ruushka uu sameynaya jirta maalmahan oo maali iyo ka sameynaya isagoo cub badan iyo daroniska iyo waxyaabaha geynaya marka arrinta inta badan waxaa lagu taxliilinaya in saameynta ruushka beryahan kusoo baastay sidoo kale nacaybka wadamada reer galbeedka oo shirkado badan oo uraniumka qodayay aysan empower garaynin dadkii loocalka ahaa oo laleeyahay wax yarbay dadkii povertyga ama shaqala-aantiiya duruuftu ay xoog usii hooseyso maraykan nacayb iyo reer galbeed nacayb bilaabatay marka arrimahaas oo dhan baa jira saameynta ugu badanna waxaan isleeyahay waa walaacan hadda in islaamiyiintu saameyn weyn ku yeeshaan ereyada laga baqbin qabo marka waxaad sheegtay in niger oo kale ay muhiim u ahayd dagaalka ka dhanka ah ee kooxaha alqaacida iyo isis ama daacish ku xiran ee gobolkaasi ka howlgala maraykankuna lacag boqol milyan ka badan ayuu ku bixiyey saldhigyada uu ku lahaa dalkaasi niger ee gobolka la dagaalanka kooxaha argagixisada lala xiriiriyo uu ka waday marka saameyn intee la eg ayaa howlgalladaasi ay ku yeelan kartaa la dagaalanka kooxahan ee gobolka ka socday runtii saameyn weyn bay ku yeelan kartaa because already wadamadii galbeedka africa walaac bay muujiyeen ay leeyihiin yaa naga daboolaya because maraykanku xagga daroniska iyo inuu dulka ka duqeeyo ka caawin jiray sidoo kale dhaqdhaqaaqyada inay saameyn weyn si yeeshaan maadaama dhulkaasina dhul inta badan saxra u badnaa ayuu ka caawin jiray in uu ciidamadooda tababaro iyo la dagaalanka oo qaabka la dagaalanka argixisadii islaamiyiintaasu ku tababari jiray waxaasoo dhan waa walaac because imanaya saameyn weyn bayna ku yeelanaysaa mid dhaqaale iyo mid amni intaba marka waana walaaca ugu badan ee wadamada hadda ka qabaan in ayaamaha soo socdana shirar badan laga yeeshana waa waa suuragal sidaan xoogaha ku helay wadamada kamida wadamada galbeedka africa isku dayay oo gaana iyo kamid yihiin inay dhexdhexaadiyaan nager iyo maraykanka si arrintan loo dejiyo laakiin wadanka nager wuu ka adkaystay in arrintan la damiyo maraykankuna laftiisu inuu waxoogaa arrintan go-aanka deg dega laftiisu waa arrin kaleo iyaduna soo dadejisay laakiin arrinta ugu badan oo dadka taxliiliya siyaasadda galbeedka africa ay sheegayaan waa saameynta iyo dhaqdhaqaaqa saameynta ruushka oo raba inuu isaga laftiisu saameyn ku yeesho wax badan oo wadamadii reer galbeedka markii hore aragtidaas uu bedelo xagga mininka iyo waxyaabahan oo dhanna uu awoodeeyo shirkadaha ruushku iyagoo halkii nimankan wax qaaliga ka siin jireen ama uga iibsan jireen wax isagu jaban kaga iibsanaya sidoo kale shaqa abuur abuuri kara marka arrimahaas oo badan baa jira oo saameyntaas oo badan ay ku yeelan kartaa sida hadda la sheegaya ama la saadaalina niger iyo dalalka kale ee dariska ay yihiin sida burkina faso iyo mali saddexdaba afgembiyo military ayaa ka dhacay arrintaasina oo keentay walaac heer gobol ah oo ah in dalalkaasi aysan dimuqraadiyad iyagoo dalbanaya in dalalkaasi dimuqraadiyaddii dib loogu soo celiyo marka waxaa kuu muuqata in saameynta ruushka ay hogaamiyaasha militarigu ka doorbideen inay la saaxiibaan ruushka halkii ay awal ku tiirsanaayeen reer galbeedka siiba faransiiska iyo maraykanka ha because nimankan militariga qabsaday laftooda arrin bay ku howlgaleen oy dadka ku dejiyeen oy leeyihin faransiisku khayraadkeeni iyo waxeeni bay cuni jireen reer galbeedku annaga hadda shaqa abuur bilaabayna annaga dhalinyarta facilities u samaynayna faransiiskaan ka saarayna doorashooyin xoran qabanayna aragtidaas hadda reer galbeedku ku eedeynayo in cabsida dimuqraadiyad la-aanta ay jirto mid lamid cagsigeeda iyaguna wadaan oy leeyihiin annagu annaga dimuqraadiyadda abuurayna annagu annaga dhalinyaro fursad dhalinyaro siinayna annagu annaga abuurayna oo nimanka shirkadihii reer galbeedkee iska dhigmiiratada ha ka saarayna dalka arrimahaasay kamid tahay waxyaabaha hadda aada iyagu ay ku dagaalka ku wadaan ugu dambeyntii ma isleedahay ruushku haddii uu xoojiyo saameyntiisa gobolka dalalkan wuu ka saacidayaa la dagaalanka kooxahan ku xiran alqaacide iyo daacish ha waa suuragal saamaynta tuur ruushka haddii ay dhab ka noqoto saamayntiisu wuu ka caawin karaa wuuna saamayn weyna wuu ku yeelan karaa hawshaasna waxaad moodaa in hadda ay bilow tahay maadaama oo maali tagitaankiisa ayaanta dhaweyd uu tegay marka runtii hadday daacad noqoto waa waa ka saamayn karaa dhaqaalahaana wuu ka caawin karaa oo ruushku activity badan buu wadaa